waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
suldaan khaliif muumin tooxow waxaad ka mid tahay mudanayaasha cusub ee baarlamanka hir shabeelle sidaad u aragtaa inaad ku biirto horta baarlamankaas
ibraahim baafe waa mahadsan tahay su-aashaad i weydiiso aadaad ugu mahadsan tahay marka koobaad horta waa ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo mudanayaasha maamul goboleedka hirshabeelle state inaan ka mid noqdo waa ku faraxsanahay waanaba waxaan ka shaqaynaynay wakti dheer aynaba ugu qaadatay waktiga dib u dhacaasaabaan ka xunnahay aadaan ugu faraxsanahay
waayahay maamulkan dabcan waxaan la soconaa in caqabado aada u badan ay hor yaalaan oo ay ka mid tahay in beledweyn aan laga aqoonsaneyn gaar ahaan ugaas xasan oo goordhow aan la hadlay waxa uu ii sheegay in shakhsiyan isagu uusan jawhar u socon uunan ka mid noqonayn maamulkan halkan lagu dhisay arrintaas saad u aragtaa
beledweyne iyo hiiraan oo dhanba maamulkan wax ay waxyaalo yaryar oo iska technika ahay ka biyadiidsanaayeen waxaasoo dhanne isfahm ayay ku imaanayaan ayaga oo raalligooda ah oo ogol ayaa loo geynayaa insha allahu ugaaskuna waa ugaaskayagi waa ugaaskii beesha xawaale waa ugaaskii hiireen marka wax wanaagsan oo la wado maba diidayaba wax wanaagsan unba u jecel yahay waxa wanaagsanna waa loo geynayaa adigu waxaa ka mid tahay beelaha ka soo jeeda gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyn xoogaa waxaana jirta caqabado oo gruubkiina ama qaybtiina ku biiray maamulkan ay dhaliil idinka qabaan kuwa ka haray ma kuu muuqataa marka maamulkan inuu noqon doono midka ka jira galmudug oo kale oo ka xaniban dhinaca ahlusunna waljamaaca maya maya ma jiraayo maamulkan wax xanibaada iyo wax ka xanimaya midna male waxoo dhanba isfahm isfahm ayay ku dhismeen kuna dhismi doonaan waxa dhimana lagu dhammaystiri doonaa dhammaanna qof walba wuxuu raalliyahay aa la horgeynayaa insha allah
dhanka kale suldaan khaliif waxaan la soconnaa in beel ka mida beelaha dega gobolka hiiraan ay iyaguna ay isaga baxeen markii la diyaariyey in baarlamanka la sameeyey ma soo laabteen mase sidii bay u maqan yihiin beeshaas beeshaas wadahadal fiican baa lala sameeyey haddana heer gabagabo marayaa insha allahu waxay ka mid noqonayaan maamulka ayay ka mid noqonayaan waa hawshaasi beesha ugu fiicneeday maraysaa
waxaan la soconnaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu maamulka uu bogaadiyey hambalyana usoo diray uuna aydsan yahay ka maamul ahaan maadaama madaxweynihii dalka uu aqoonsaday maamulkan lagu dhisay jawhar uu yahay mid jira beelaha qaarna ay ka maqan yihiin ahna dadka lafdhabarta u noqon kara maamulka sidee markaad si leedaha waa isku qaban karaan labadaas arrimood horta ma jirto beelo ka maqan haba yaraatee ma jirto dhammaan beelaha ama ummadda labada gobol degta ee loo dhisayo maamulkan guud ahaan way u dhan yihiin hadee maamul kastoo la dhisayare kolley iska cabasho iyo wax tabasho iyo way iska imaanayaan wax kasta oo la tabarayare waa la isqancis baa jiraya oo waa la daaweynaya qox qolo kasta ama qof kastoo wax ka cabanaya ama tabanaya waa la daaweynaa beel guud ahaan uga maqneed ama aan ka qeyb gelinna maba jirto madaxweynehana dee waa madaxweynihii qaranka waa heer of state waaye bacdamaa uu madaxweynihii dowladda federaalka oo ahay haddee maamul goboleedkii ugu dambeeyeyne wakti dhowne ou musharax uu yahay ou doorasho kale ou diyaar u yahay ilaahay inuu siiyo iyo in kalena ay waxyarka jira ay tahay laakiin asaga ka karay mid ahaan dowladdii uu soo xakumayo federaalka oo kusoo guulaystay muddadii uu xilka hayay saddex maamul goboleed oo kale kii afaraad oo ugu dambeeye waayo kani marka asagina isagoo weli xilka haya ayuu ku dul dhismay oo u dhisay diyaarintiisa iyo ka shaqayntiisayna ku timiday inta badan marka farxaday u tahay dabcan asigoo weli xilka haya in maamul goboleedyadii lagu heshiiyey ee ummadda soomaaliyeed iyo internationalkuwa lagu heshiiyey in soomaaliya loo dhiso dowlad federaala kii ugu dambeysay inay saa ku dhisanto marka asaga sidaasayba farxad ugu tahay had laakiin waxaa la aaminsan yahay qeybaha ka qayb galay maamulkan ama beelaha dega buulo burta iyo beledweyn oo kale inay u arkaan dadka kale inaad fallaaga tihiin oo beeshii aad ka tirsan tihiin laakiin haddana aad ismaandhaaf aad ku kala joogtaan arrintaas marka sideed u daaweyn kartaan aad isleedaha ma jirto ma jirto beelaha soomaaliyeed waa lays yaqaanaa meel kastada ha degaane waxay leeyihiin dad dad hogaanay leeyihiin dhaqanay leeyihiin duubabay leeyihiin meeshuu doonaba ha joogee dadkii dadka dhaqanka u ahay iyo duubabkii iyo dadkii soomaalida saldan ahaan ay u taqiinay marka laga reebo ugaas xasan ayaa inta badan joogay oo ama talooyin ka geysanayay ama muxuu ahay joogayba ugaasyada inta ka maqneed aaday u yaraayeen waxay waxyaalaha ay ka biyadiidsanaayeenna waa waxyaalo farsamo ku jiray farsamadaasna hadday wanaagsanaato ay hore ka taageerayaanba marka farsamadiina dhinac si wanaagsan ayay ku socotaa insha allah maamulka marka emise xildhibaan ayuu ka kooban yahay tirada la dhaariye hadda waa toddobaatan iyo iyo iyo toddobaan umalaynayaa inta hadda naarta martay laakiin guud ahaan dastuurka la ansixiye waxaa ku qoran siddeetan iyo sagaala ku qoran dastuurka la ansixiyey marka qaybta kala harsan waxaa loo qoondoomiyaa ee dadka ka maqan maamulka kolleyba oon wixii dhiman waa lasoo dhammaystirayaa qaab kastaba ha ku timaadee waa lasoo dhammaystirayaa waxaa dhiman goormee rajaynaysaan marka inaad mada aad doorataan guddoomiye baarlamaan
adigu shan iyo tobanka maalmood bisha shan iyo tobankeeda iyo hadda inta ka dhexeyda waxaan jecelnahay haddii allaha awoodda la yidhaahdo inaanu inaan guddoomiye baarlamaanka ku-xigeenadiisii iyo madaxweynehi ku-xigeenkii inaan ku dooranaan rajaynaynaa saa kaba waxaanu dooranay guddoomiyihii ku-meelgaarka ahay oo doorasha guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa diyaarid ahay iyo guddigii la shaqaynaha saa ka dooranay marka saacadaha soo socda habeen iyo maalinba waa shaqaynaynaa waxaan rajaynaynaa shan iyo tobanka ilaa hadda inta inaan kusoo gebagabayno dhamaystirka dowladdan marka waxaa taas micnaheedu waxa weeye marka doorashada xilligii loo qoondeeyey ka hor in maamulka hir shabeelle uu lugihiisa ku istaagay ayaad rabtaan miya oo doorashada sidaas aad kusoo gashaan waxaan raja waxaan rajaynaynaa inaan wakti yarin aanuna naga aanuna nagu dhimin wax waxbana aanan ku dirin oo habeen iyo maalinba aanu shaqayno si uu u dhammaystirmo qaybihii hore ee maamulka hir shabeelle oo maanta guddigii kumeelgaarka ah ee baarlamaanka aan dooranay guddoomiyihii iyo ku-xigeenadiisii wakti dhow aan dooranayno kadibna madaxweynihii iyo ku-xigeenkiisii aan dooran doono marka wakti waktiga habeen iyo maalinba waanu shaqaynaynaa inaan inaan wan soo ka hor aan dhamayno mooye lagama yaabo inayn dibudhacan dibudhac inuu ina inuu nagaga yimaado mar mar ma doonayn waayahay sultaan khaliif waxaan la soconnaa madaxweynaha hadda kahor dikreetada uu soo saaray in maamulkan magaalo madaxdiisa ay noqoto magaalada buulo burte laakiin waxaa hadda la sheegay in jawhar laga dhigo arrintaas seed u aragtaa arrintaasi mar haddii isfahm siyaasadeed ay ku timid muxuu ahay ergooyinkii dastuurka ansixiyana ay u codeeyeen ay u codeeyeen in magaalo madaxdii ay noqoto jawhar hadda sharcigu sharcigu saasay sharci tahay marka ergo waxay u codaysay unbaa sharciga ma garan oo madaxweynaha baaqiisina marka see la yeelayaa dikreetadii uu soo saaray kolkii hore madaxweynaha dikreetadii oo uu soo saaray isfaham siyaasadeed oo kale ayaa ka dambeeyey marka taasaa la raacaya ayadana madaxweynuhuna raali raalli ou ka yahay waaya hadda waxaa socota marka in in xildhibaanada u matalaya aqalka sare ee gobollada kale ay soo gudbiyeen maamulka hir shabeelle ma laga yaaba marka in xildhibaanadii loo qoondeeyay aqalka sare iyaguna in ay soo boobsiiyaan oo ay ka soo gaarsiiyaan ka hor doorashada intaysan dhicin iyo weliba xildhibaanada kale ee u matalaya aqalka hoose waxaanu jecelnahay sida ugu dhaqsaha badan markaanu dhisno maamulkan madaxweynihiisa iyo ku-xigeenkiisa la doorto in in deg deg loo soo diyaariyo oo loo soo gudbiyo aqalka sare aqalka sarena waxaa ku heli doona insha allahu aqalka golaha shacabka ama baarlamaanka federaalka oo yeelanayo wixii labadan gobol ka quseeya ayaa ku xigi doona marka waa howl dhammaan isdaba joogto oo si dhaqso ah oo xowliya ku socota
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali